bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu doorkoran waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyey siddeetan iyo saddex sano guurada ka soo wareegtay aas-aaskii ururka israa'el iyo maalinta dhallinyarada soomaaliyeed ee shan iyo tobanka meey shirka dowladda soomaaliya iyo golaha mustaqbalka ee mucaaradka oo latijla-aan kusoo dhammaaday is-argii saddexaad dowladda soomaaliya oo sheegtay in ciidamo taabacsa lafta gareena oo ku milmay kooxda al-shabaab ay ku lug lahaayeen weerarkii lagu dilay saraakiil ka tirsanaa ciidanka xooga dalka sanad kadib daarusalaam oo yeratay saldhig booliisi iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha amniga oo ka qayb galay warka caalamkana waxaad ku dhegaysan doontaan dowladda iiraan oo shaacisay war weyn oo ku saabsan maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegaystarantaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorkoro markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusayey siddeetii saddex sano guuradii ka soo wareegatay aas-aaskii ururkii israa'il iyo maalintii dhalinyarada soomaaliyeed ee shan iyo tobanka mey kaas oo ubax dhigay taalada israa'il maxamed maxamuud nuura ayaa muqdisho ka soo diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu xusayey sanad guurada siddeetan iyo saddexaad ee ka soo wareegtay aas-aaskii haliyada iyo xaquudirirka ahaa ee ururkii israa'il iyo maalinta dhallinyarada soomaaliyeed shan iyo tobanka mey ayaa ubax dhigay taalada israa'il si loo maamuuso halgankii gobonimodoonka soomaaliyeed iyo doorkii taariikhiga ahaa ee dhallinyarada soomaaliyeed ay ku lahaayeen xoreynta dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in haliyadii dhallinyarada ee ku bahoobay ururkii israa'il ay ahaayeen astaan midaysay shacabka soomaaliyeed islamarkaasna horseeday baraarug qaran oo saldhig u noqday helitaanka xorriyad dhammaystiran iyo dhismaha dowladnimo soomaaliyeed madaxweynaha ayaa ugu baaqay in dhallinyarada soomaaliyeed ay door muuqda ugu qayb qaataan difaac iyo dib u dhiska dalka ilaalinta qarannimada iyo horumarinta dowladnimada isagoona carabka ku adkeeyey in jeelasha maanta jooga looga baahan yahay inay la yimaadaan wadaniyaddii midnimadii iyo himiladii ay ka tageen aasaasiyaashii ururkii israa'il si loo xaqiijiyo soomaali nabad ah oo horumarsan iskuna duuban sidoo ay wararku sheegayaan waxaa natiijo la-aan kusoo dhammaaday is-argii saddexaad ee shirkii maalmahan xintaabka halana ugu socday dowladda soomaaliya iyo golaha mustaqbalka ee mucaaradka maanta wakhtigiisa koobnaa marka loo eego shirarkii hore ayaa la tilmaamay in wax yar una kadib markii u furmay dhinacyadu ay kala tageen markii la isku fahmi waayey ka hadalka qaar ka mid ah qodobada miiska saarnaa ee ka mid ah ajandayaasha shirka dowladda iyo mucaaradka ayaa isku fahmi weeyey sida xogta lagu helayo qodoba ay ka mid yihiin maamulka doorashada sida dhisida guddi ka shaqeeya amnigii doorashada hakinta doorashada ka socota deegaanada qaar ee maamul goboleedyada iyo qodobo kale beesha caalamka oo laheyd qabanqaabada shirkaasi ayaa dhowraysa warmurtiyada isfaham laga gaaro arrimaha hortabinta leh ee shirka balse waxaa muuqanaysa in marka beesha caalamka dhankeeda soo saari doonto warasmi ah oo ku aadan shirka saddexda maalin qaatay ma jirto wax ballan ama isku soo laabasho ah oo dhinacyadu ay ku kala tageen waxaana dhinac walba uu la laabtay wadatashiga dowladda iyo mucaaradka ayaana welis rasmaa ugu hadlin fashilkii ku yimid shirkii u dhexeeyey ee muqdisho ugu socday saddexdii maalmood ee ugu dambeysay dowladda soomaaliya ayaa sheegtay ciidamo taabacsan laftagareen ay ku milmeen al-shabaab ay ku lug lahaayeen weerarkii lagu dilay saraakiil ka tirsan ciidanka xooga dalka abshir cabdulaahi ayaa faahfaahinaya dowladda federaalk soomaaliya ayaa si kulul uga hadashay dagaal shalay ka dhacay duleedka magaalada baydhaba ee xarunta ku meelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa lagu yidhi ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa xalay howlgal qorshaysan waxa ay ka fuliyeen duleedka magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay kadib weerar gaadma oo shalay subax kooxda al-shabaab ay ku soo qaadeen fariisimo ciidanka dowladdu ay ku lahaayeen duleedka magaaladaasi dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in howlgalkii xalay ka dhacay duleedka magaalada baydhaba ay ku dishay konton xubnood oo ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaasoo isugu jiray askari saraakiil ka tirsan kooxdaasi iyadoo sidoo kale dowladdu sheegtay inay burburisay gaadiid dagaal iyo agab ciidan oo ay kooxahaasi u adeegsanayeen abaabulka weeraro ka dhana ciidanka qaranka iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkii gaadmada ahaa ee shalay ka dhacay duleedka magaalada baydhaba ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana lagu dilay saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ku lug lahaayeen ciidantaas acsan sida ay dowladdu sheegtay madaxweynihii hore ee maamulkaasi cabdicasiis laftagareen kuwaasoo ay dowladdu sheegtay in si toosa ay ugu milmeen kooxda al-shabaab oo ay dowladdu dagaal adag kula jirto sheegashada weerarkaasi ayay dowladdu sheegtay inay muujinayso in maleeshiyaadkaasi ay noqdeen garab u adeegay kooxdaasi waa sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya waxay tacsi u diraysaabaa war-saxaafadeedku lagu yidhi ehelada qoysaska iyo guud ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwaas ay ka shahiideen geesiyaashii shalay naftooda u horay difaaca qaranka intuu uu socday weerarkii shalay ka dhacay duleedka magaalada baydhaba ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee kooxda al-shabaab ayuu shalay dagaal xoogan ku dhex maray duleedka magaalada baydhaba ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo dagaalkaasi ay ku dhinteen saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwaasoo maanta aas qaran loogu sameynayo magaalada baydhaba sanad kadib daarusalaama ayaa yeelatay saldhig booliis iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha amniga oo ka qayb galay faadimo cabdiqaadir ayaa muqdisho ka soo dirtay waxaa idinkala soo hadlayaa taliska saldhigga buliiska degmada daarusalaam ee gobolka banaadir tan iyo markii daarusalaam ay ka soo hanaqaaday deegaan ee loogu magacaabay degmo dadka halkan ku nool dhibaato ba'an ayay qabayn oo waxaa qabiil kaga jiray qayb ka mid ah adeegyada aasaasiga oo ay u baahnaayeen oo ugu horreysay taliskan saldhigga buliiska degmada daarusalaam oo ah halkii markaasi cabashadooda ay geysan lahaayeen ama dacwadooda loogu qaadi lahaa oo badi bulshada halkan ku nool waxay u dacwo tegi jireen degmooyinka la dariska ah degmadan oo ugu soo sokaysaba saldhigga yaaqshid maxaabiisyada qaarna halkaas ayaa markaasi lagu xiri jiray dhibaato ba'an ayay bulshada halkan markaasi ku nooleed ku qabeen saldhig la'aanta halkan ka jirtay oo dhowr iyo toban sano ah ay ku qaadatay dhamme cabdifataax ciiltiro oo ah taliyaha hadda saldhigga buliiska degmada daarusalaam ayaa halkan loo soo magacaabay iyadoo haabanaysa oo aan dhisme iyo dayactirtoona ka jirin muddo sanad ah ayaa xilkiisii hadda laga joogaa waxa uu hirgeliyey saldhigan hadda idin kala soo hadlayo isxilqaan ayaa lagu dhisay isagoo oo kaashanaya bulshada ku dhaqan halkan oo waxaa sidaas ku dhammaystirantay qayb ka mid ah baahidii ay qabeen bulshada markaasi degmada daarusalaam ee gobolkani banaadir sidaad u jeedaan halkan dhismo iyo sidoo kale dib u dayactir ayaa lagu sameeyey oo waxaa iga muuqda oo gadaashayda ah dhankii dacwada dadka loogu qaadayay ebuga sidoo kale qolal maxaabiis oo rag iyo dumar ah ayaa markaasi halkan laga dhisay waxaa halkaasi lagu haqabtiray baahida bulshadan ay qabeen iyo saldhigyadii kale ee markaasi dacwadooda geysanayeen bulshada tani waxay u arkeen faa'iido ku soo korodhay degmadooda oo markaasi deegaan ka soo hanaqaaday oo la tirsanaysa degmooyinka kale ee gobolka markaasi banaadir cabdifataax oo aan xafiiskiisa ku soo booqannay ayaan wax ka weydiinay caqabadihii uu halkan kala kulmay markii loo soo magacaabay iyo sida bulshada halkan ku dhaqan uu markaasi ay iskula kaashadeen dhismaha saldhigan oo keliya ay tahay saldhig ku taagan isxilqaanka bulshada ayagoo kaashanaya taliyaha saldhigooda runtii saldhigan wuxuu hoostigayay ama maxaabiisteeda iyo qaybaheeda kale ay hoostigayeen saldhiga degmada yaaqshid ma lahayn goob maxaabiista lagu xiro qaybaheeda kala duman rag iyo dumarba ma lahayn obi ay kusoo hagaajiyaan shacabka soomaaliyeed cabashadooda alxamdulilah sanad kadib maanta ay taariikhda shan iyo tobanka bishii shanaad labada kun labaatan iyo lixda saldhiga degmada daarusalaam waxaa u dhamaystiran dhammaan adeegyadii loogu talagala ama laga heli jira saldhigyada booliiska soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan wuxuu leeyahay obigii wuxuu leeyahay qolkii maxaabiista lagu xiraayey wuxuu leeyahay maxaabiistii gabdha iyo weli qolka lagu xiraayey maxaabiistii servisyadii ama loogu talagalay inay helaan ayuu maanta ay saldhiga uu degmada daarusalaam uu ka helayaa wuxuu kale toos si toosa ula macaamilayaa ama si toosa ay u geynayaa maxaabiista maxkamadaha heerarka kala duwan midka gobolka iyo midka degmadaba intaba alxamdulilah maanta saldhiga degmada daarusalaam baahiyihii ka jiray sanad ka hor markaa imaanaya maanta ma jirto waa saldhig dhammaystiran ciidankiisa iyo agabkiisa bay u dhammaystiran yihiin runtii baahi aada u weyn ayay marka hore qabeen shacabka ku nool degmada daarusalaam aan ognahay baaxadda ay leedahay degmada daarusalaam oo ilaa iyo xuduud la leh degmada balcad iyo degmada kale ee daynile waxaa looga soo caliturcaayo iyo darmule ayaa shacabka ku noqol ee ku nool degmada daar es salaam ay waxay usoo cabasho tegayeen saldhigga degmada yaaqshid oo ay imaanayeen maanta alxamdulilah ee, baahiyahaasi waa ka fargaraynay waxay maanta si toosa ay u imaanayaan ama cabashadooda iyo adeegyadooda ay uga baahan yihiin saldhigga degmada daar es salaam ay si toosa ugu imaanayaan saldhigga booliska degmada daar es salaam oo si dhammaystiran loo qalabeeyey loona dhisay saldhigga degmada daar es salaam waxaa isa kaashaday shacabka degmada daar es salaam oo si isxilqaana ku dhisay iyo taliska booliska soomaaliyeed
marka isxilqaankaasoo maanta saldhig ku dhisan yahay maanta isxilqaankaas oo saldhigga ku dhisan yahay waa saldhig dhammaystiran oo laga helayo oo dhammaan qabanaya adeegyada ay qabtaan saldhigyada kale ee degmooyinka halka aad naga dhegeysanaysaana waa raydow jiro markana warka caalamka wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan cabaas aragji ayaa sheegay in iiraan ay ay heshay fariimo ka imaanaya washington oo muujinaya in maraykanka diyaar uu yahay inuu sii wado wadaxaajoodka uuna leeyahay dowladda iiraan isagoo shir jaraa'id ku qabtay magaalada new delhi oo ka dhacay shir madaxeedka barakis masar aragji wuxuu sheegay in wararka ay sheegeen in maraykanku u diiday jawaabta iiraan ay la xiriireen dhowr maalmood ka hor markii donald trump uu bartiisa ku soo qoray inay ahayd wax aan la aqbali karin balse intaas kadib ah, waxaa mar kale aan helay fariimo ka yimid maraykanka oo sheegay inay diyaar u yihiin wadahadal iyo is-afgarad si kastaba ahaatee masar aragji ayaa muujiyey shaki ku saabsan sida ay maraykanku ugu dhab yihiin wadaxaajoodtada isagoo yiri waxaan shaki ka qabnaa sida ay maraykanka ugu dhab yihiin wadaxaajoodka balse marka aan dareenno oo aan hubino inay dhab ka yihiin oo diyaar u yihiin heshiis cadaalad ah waxaan dib ugu laaban doonaa wadaxaajoodkaasi dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda cawli soo gaara waa naga intaa cidduu warkayga seegana waxay dib ugu daalacan karaan barda ayna facebook dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaara waa naga intaas sidaas iyo nabadgeliyo